alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wabaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wa saxbihi wasalama tasliima kasiira amaa bacdu waxaa inoogu dambeeyey baabu nawaaqid alwudu waxaanaynu soo aragnay waxaa ka soo baxa labada waddo midkood waysada inuu jabinayo ama ha noqdo muctaad ama xataa hadduu doono kayru muctaad ha noqdo waxaa kaloo aynu soo maray waxa weeye wurdada qudheedu inay jebinayso waysada oo min nawaaqid alwudu ay tahay waxaa kaloo aynu soo maray masaa'il kale oo la xidhiidha baabka waxyaabaha waysada jebinaya aklu laxmil ibil baa ka mid ah waxaynu markaa baraarujinaynaa hurdada waysada jebinaysaa waa ambiyada iyo rususha hurdadooda waxaan ahayn weeye oo iyaga hurdadoodu ambiyada ma jebisa waysada oo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama caaisha markay su-aasha weydiisay ee uu jawaabayey wuxuu idhi indhahaygaa seexdaa qalbigayguma seexdo ambiyada kalena saasoo kale ahayno indhahoodaa seexan jira ambiyadaee qalbigoodu ma seexan jirin waxyaabaha kale nawaaqidulwuduu ka mid ah inaan soo marin waxaa ka mid ah zawaalu lcaqli biljunuuni aw iliqmaa caqligu inuu ku zuulo meesha kaga baxo qofkii oo waasha ciyaadan billaah ama miyir doorsooma waay xaaladdaasi qofka haddii ay ku timaadana waysadiisu way jabaysaa waayo mar haddii caqligiisi zuulay dee ma garan kara inay wax ka soo baxeen waysadii jebinaya iyo in kale masaladaana ahlulcilmiga bar ka mid ah ayaa ijmaac ku soo raray qaala wuxuu idhi baabu qadaa'i alxaajati nuskhadaha matbuuca qaar waxay ku darayaan baabu aadaabi qadaa'i alxaaja wuxuu markaa kani baabu yahay aadaabta loo xaajo guto xaajadana waxaa markaa looga jeedaa oo lagu sarbeebayaa wixii qofka ka soo baxaya qubulkiisa ama duburtiisa waaye baabu qadaa'i alxaaja iyo baabu listitaaba iyo cibaaraad kaleba ahlulcilmigu way ka cabiraan waxaana markaa baabkan lagu keeni doonaa arrimo qofka muslimkaa loo sharci gareeyey marka uu xaajadiisa gudanayo oo hadalla leh aqwaal saasoo kale afcaal leh xaaladdaa munaasib u ah islaamkuna arrintaa aada buu uga warramay sida aynu xadiidta rasuulka ku arki doonno sala allahu calayhi wasalam taasina waxayna tusaysaa sharciga islaamku sida uu waxa weeye u ballaadhan yahay ee addoomuhu wax kastoo ay u baahan yihiin uu ugu caddeeyey qaala wuxuu ihi wacan anas ibni maalikin waxaa anas laga wariyey radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yihi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa dakhala marka uu galo yani markuu doono inuu galo alkhalaa'a suuliga wadaca wuxuu dhigi jiray khaatamahu fargalkiisa fargalkiisana dee dikri baa ku qoraayoo muxamedun rasuulullah ayaa ku naqshadaysnayd akhrajahu waxaa soo saaray alarbacatu afarta ayaa soo saaray waay wa huwa xadiidkanina macluulun waa mid markaa cilaysan oo cilo saaxiiba weeye aada alxadiid waxaa soo saaray ahlulcilmiga uu sheegaayo sheekhuba sheegay abu daawuud iyo tirmidi iyobaa soo saaray nasaa-i iyo dhowr cilaana ku sugan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waata koobaade ibnu jurayj ayaa sanadkiisa ku jira ibnu jurayjna waa mudalis waqad cancana cancanada ibnu jurayj way ku jirtaa waata kale ibnu jurayj wuxuu ka warinayaa zuhri baa la yidhi zuhrina kama maqal ee cid baa u dhaxaysa kolkaa xadiidka inqitaac baa ku sugan waxaa kaloo ahlulcilmiga qaarkood ay baraarujiyeen xadiidkan markaa matnigan maba lahayn ee sawaabka matnigiisu wuxuu ahaa kaana idaa dakhala alkhalaa'a sawaabka matnigiisu wuxuu ahaa ana nabiya sala allahu alay wasalam itakhada khaataman min waraqin huma alqaah waay marka calaa kulli xaal xadiidku waa daciif jumhuuru lmuxadisiinna inuu daciif yahay bay mareen bacdi kollay quweeyey way jiraan laakiin sida loo badan yahay ee raajixa xadiidku waa daciif haddaynu u soo noqonno masalada uu sheegaayo ahlulcilmigu waxay xadiidkan ka qaateen wax dikriga ilaahay ku qoran yahay inaan suuliga iyo markaa meelaha lagu xaajo gudanayo aan lala lala gelin iyadoo dikriga ilaahay jalla wacalaa la karaamaynayo isla markaana markaa la ilaalinayo haddii qur-aan uu yahayna kaba si adag ee hase ahaatee xadiidku waa daciife macnaha waxaa laga qaadan karaa dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub inaad waxa dikriga ilaahay ku yaallo gaar ahaan qur-aankii ilaaliso oo aada suuliyada iyo meelaha caynkaasa ka ilaalisaa waa mid waxa weeyaan markaa tacdiimu xurumaatillaahi soo gelaysa tacri- tacdiimu shacaa'ir illaahi bay soo gelaysa haddii aada eh, laga baqanayo dikrigaasi ama kitaabkaasi inuu suuliga kaaga dhacana ee ama meesha uu kaaga dhici karo arrintaasi halis uu yahayna waaba la diidayaa arrinkaasoo waa inaan lala gelin min baabi sadi sadi daraa'ic waa tahay waxayse ahlulcilmigu tilmaameen haddii qofku u baahdo oo uu ka maarmi waayo inuu suuliga la galo insha allahu tacaala waxba dhib ma laha hadduu ka maarmi waayo wuxiis yidhi tusaale haddaad dabadda sii dhigto waa lagaa xadi doonaa ama waad iloobi ama dhib kale ayuu uga maqlay wahaakada qaala wuxuu ihi wacanhu ay wa can anasin anas waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi markaa markaad doonaysa inaad suuliga gasho hortaa inta aanad gelin wixii aad jeebka ku sida ama aad sidaadaba u sidee dikriga ilaahay ku qoran iyo iska sii dhig wey wa canhu ay wa can anasin qaala wuxuu ihi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala ay idaa araada markuu doono alkhalaa an yadkhula alkhalaa'a suuliga inuu galo marka uu doono qaala wuxuu odhan jiray allaahuma allahyow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alkhubuuhi shayaadiinta kuwooda lab iyo walkhabaa'isi kuwoodoo dhadig akhrajahu sabcatu toddobada ayaa soo saaray toddobaduna waa macruuf waa afartii sunanta bukhaari iyo muslim iyo imaamu axmed nuskhadaha qaarna waxaan filayaa weli sabcati buu horraysiinayaa ah waayahay marka calaa kulli xaal ee xadiidkanna waa xadiidkii macruufka ahaa ee xadiidkii anas weeye dikriganna qofku wuxuu la imanayaa markuu doonaayo suuliga inuu galo inta aanu gelin ayuu akhrisanaya taana waxaa caddaynaysa lafdi kaloo imaamu lbukhaari uu ku wariyey markaa tacliiq can saciid ibnu zayd qaala xadahanaa cabdulcasiiz ayaa wuxuu sheegayaa idaa araada an yadkhula alkhalaa marka markuu doono inuu galo ayuu dikrigan odhanaya markuu ka soo baxa maaha markuu ku dhex jirana maa waa markuu sii gelayo waay allaahumma marka rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam allahay ow waa magicii ilaahay oo lagu tawasulayo weeye oo ilaahay jalla wacalaa lagu baryayo innii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa jumladaasi waxaa la idhaahdaa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan lafdi ahaan waxa weeye khabar bay u taallaa laakiin macno ahaan waa allah ow iga nabadgeli bay ka dhigantay allaahuma acidnii ilaahay ow iga badbaadi adaan kaa magan gelayahay min alkhubuthi waalkhabaa'if khubuth marka bada la godo waxay ahlucilmigu leeyihiin khubudku bidami lbaa wuxuu noqonayaa shayaadiinta kuwooda lab alkhabaa'ifna shayaadiinta kuwoodoo dhadig buu noqonaya waxaa kaloo soo aroortay alkhubthi oo bada la reebo markaana ee alkhubthi wuxuu noqonayaa sharka alkhabaa'ihna nafaha waxa weeye sharka u saaxiiba marka calaa kulli xaal ilaahay baa jalla wacalaa laga magan gelayaa sharka iyo shayaadiinta iyo waxyaabahaasi xun oo dhan xikmadda looga magan gelaya dikrigan loo akhriyayaana waxay tahay ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen wallahu aclam lianna meelahan lagu xaajo guto iyo suuliyada iyo meelahaasi waa meelo shayaadiintu ay timaado oo ay joogto oo waxaa rasuulka ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi ina hadihi alxushuusha muxtadara faidaa ataa axadukum alkhalaa'a falyaqul acuudu billahi min alkhubuthi waalkhabaa'if xadiidkaas ayaa markaa sheegaya inay tahay meelo shayaadiintu ay soo xaadirto marka mar haddii ay meelo noocaasa tahay ilaahay baa laga magan gelaya dikriganna waa la akhrisanayaa haddii meeshu ay tahay meel dhismo ah sida kuwa hadda aynu isticmaalno oo kale iyo haddii ay tahay meel bannaan meesha xaajada lagu gudanayaa intaba waa la akhriyaya waay bismi illaahi ma laga horraysiinayaa dikrigan riwaayaadka xadiidka qaar yacni aanu dee bukhaari warin iyo aanay warin marka muslim iyo riwaayaadka qaar baa bismi illaahi siyaadinaya laakiin ahlulcilmiga qaarkood sida imaamu lalbani iyo waxay ku xukumeen ziyaadada bisinka la siyaadinayo shuduud bay ku xukumeen laakiin bisinku wuxuu ku soo arooray axaadiid kale oo ahlulcilmiga qaarkood ay quweeyeen waxaa ka mid ah xadiidka caliya tirmidiya ay wariyeen satru maa bayna acyuni اljinni wa cawraati bani aadama idaa dakhala axaduhum alkhalaa'a an yaquula bismi illaah waxaa kala qarinaya indhaha jinka iyo cawraadka bani aadamku marka midkood uu galo suuliga waa inuu bismi illah yidhaah xadiidkaa qudhiisa dacfi baa ku sugan laakiin alimaamu alalbaaniyu irwaau lkhaliilka wuu ku quweeyey wakadalika asheekh axmed shaakirna tacliiqa tirmidiga uu saaray isna uu ku taxsiiniyey markaa xadiidkaasi bismillah in la odhanayuu inoo sheegayaa weliba qofku marka bisinka uu qabtuu bismillaah idhaa cawradiisa inaanay jinka iyo shayaadiintu arkayna wuu faa'iideynayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa walaalayaal halkan addoommuhu mar walba inay u baahan yihiin rabbigood jalla wacalaa inuu markaa dhibaatada gees mariyo iyo sharka iyo nafaha waxa weeye sharka iyo dhibaatada u saaxiibka ah intaba waay qaala wuxuu ihi wa canhu ay wa can anasin anas waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadkhulu mid gala ayuuhaa alkhalaa'a khalaaga ayuu geli jiray khalaaga waxaa asal ahaan la yidhaahdaa almakaanu alkhaali aladii yuqdaa fiihi alxaajatu fi lfadaa meesha markaa xaajada lagu guto ayaa asal ahaan la yidhaahdaa weliba markaa meesha godan waay had iyo jeerna dee wakhtiyadii hore inay suuligu jirin dadku meelaha gabaadka ah ee yaro godan ayay la tegi jireen sidaa awgeed baa wixii soo baxayay qudhiisana magaca waa lagu magacaabay kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadkhulu mid gala alkhalaa'a khalaaguu gelay wa fa axmilu waxaan u qaadaayay ana aniga iyo waqulaamun canug naxwii anigoo kale ah oo a riwaayadda muslim naxwiidaasi macnuhuna wuxuu yahay ay muqaaribun lii fi sinni inan yaroo xagga da'da igu dhow laba carruuroo yaryar bay ahaayeen waxaanu u qaadi jiray idaawatan wayso min maa'in biyo ah idaawadana waysada yaree markaa haragga ka samaysan baa laydhaha iyo wa canazatan murjin baanu u qaadi jiray fayastanjii wuxuu ku istinjoon jiray bilmaa'i biyahaasi ayuu ku istijoon jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay waay markaa xadiidkani waxa uu markaa tilmaamayaa oo laga faa'iidaysanayaa jawaasu liqtisaari cala alistinjaa'i bilmaa inay bannaan tahay in lagu gaabsado biyo in nijaasta la yskaga maydho lagu istijoodo walow yaan markaa dhagaxyaan iyo qoryo iyo wax la mid ah lagaba horraysiinin haa waayo waa sidaa xadiidkan daahirkiisuu yahay alimaamu albukhaarina saxiixiisu u baabaystaa wuxuu idhahdaa baabu listinjaa'i bilmaa waxaanu markaa radiyaa dadka ku radiyayaa tarjumadaas dadka qaarkood oo sheegtay biyo keliya inaan haddii allaba kuu roon yahay lagu istijoonin marka calaa kulli xaal biyaha waa lagu istijoonayaa istinjaagana iyaga asal ku ah si dhammaystiran ayaanay meesha uga saarayaa nijaasadii iyo caynteedii intaba waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofku marka uu haddii allaba kuu roon yahay xaajo gudasho tagaayo inuu sii diyaarsado wixii uu isku daahirin lahaa hadduu biyo yahay oo uu biyo isku daahirinayo haddii waxyaabo kale uu isku daahirinayaba waa inuu waxa weeye sii diyaarsado wixii uu maaragtay ay isku daahirin lahaa anas fadligiisana xadiidka waa laga qaadanayaa rasuulku u shaqayn jiray sala allahu calayhi wasalam inankaa yar ee kale uu sheegayaana sida riwaayaadka qaar ay iftiiminayaan ansaartu ka mid ahaa fa antaliqu ana wa ghulaamun min alansaar inan yaroo ansaarta ka mida ayuha murjinkaana rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu qaadan jiray waxyaabaha uu ku samayn jirayna waxaa ka mida marka uu xaajadiisa soo dhammaysto ee uu weysaysto ayaa waxaa dhici jirta inuu markaa tukado oo dabadeetana halkaa hortiisa uu ka qotomiyo si ay sutra ugu noqoto markaa tanna waa adab kale alistinjaau bilmaa'i min albawli aw alghaa'id in biyo la yskaga nadiifiyo waa haddii la helayo qaala wuxuu ihi wa can ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala liya nabiyu nabigu wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalama khud qaad alidaawata weysada soo qaad waa weysada yar ee haragga ka samaysan weysada haragga ka samaysan weeye oo fanalaq markaa ina mari fanalaqa wuu tegay dheh cafwan fanalaqa wuu tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalama xataa tawaaraa canii ilaa uu iga qarsoomay faqadaa wuxuu soo gutay xaajatahu dantiisii buu soo gutay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wuxuu kaga qarsoomayna markaa habeen bay ahaydoo madowgii habeenka ayuu markaa kaga qarsoomayo lafdiga muslim baa sheegaya xataa tawaaraa canii fii sawaadi leyli ilaa madowga habeenka uu igaga qarsoomay xadiidkana ikhwaani waxaa laga qaadanayaa oo zaa'ida istixbaabu lbucdi waalistitaari cinda qadaa'i alxaaja inay tahay mid markaa fiican oo wanaagsan in haddii aan laba kuu rayn qofku markuu xaajo gudanayo uu fogaado uu durko haddii waxa weeyaan maaragtay aanay u suuro gelayn inuu durkana uu maaragtay sasturo wakhtigan aynu joogno waxaa la isticmaalaa wakhtiyadee horo badanna waa la isticmaali jiraye suuliyada had iyo jeer la isticmaalaa markaa qofku hadduu suuligii galo albaabkiisoo xidho dee waa kifaaya waxba fogaan kale loogama baahna oo sidaasu waxa weeye ku asturan yahay waa tahay haddii kaloo markaa aan u suuli jirinoo dee cidladaa la tegaayo qofku waa inuu durko wuxuu weliba la durkayaana waa saxaradii oo kale weeyi si aan cawradiisa loo arag ama aan sanqadhii codkiisa loo maqal ama aan urtiisiiyo wax la mida loo urin qofku waa inuu durko weeye laakiin kaadida iyadu waxba in lala fogaadaa maaragtay shardi ma aha waxaa bannaan qofku inaan waxba markaa la fogaanin waay qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam itaquu ka dhowrsada allaacinayni labada arrin ee nacdasha keena a macnuu waxa weeye alamrayni aljaalibayni lilacni alxaamilayni annaasa calayh labada arrin ee nacdasa nacdasha soo jiida ee qofka sameeya in la nacdalo sababu noqda iska ilaaliya waa maxay labada arrin alladii yatakhallaa fii ariiqi innaas waa min baabi xadfi mudaafo ay takhalla ladii takhali ladii kii xaajo gudashadiisa weeye yatakhallaa ku xaajo gudanaya fii ariiqi innaasi dadka waddadooda aw fii dilihim ama harhkooda rawaahu muslim muslim baa wariyey zaada abu daawuud abu daawuud wuxuu ziyaadiyey can mucaadin mucaadi uu ka ziyaadiyey can mucaadin mucaad isagoo ka warinaya walmawaaridi iyo meelaha waxa weeye loo soo arooro mawaaridana waxaa lagu waxaa lagu fasiraa almowdicu aladii yariduhu nnaasu min cayni maain aw hadiirin wanaxwihima waa meelaha dadku ay u soo aroorayaan sida ilaha iyo waxa weeyaan dee ceelasha iyo wixii la mida weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday oo can ibni cabbaas inuu ka wariyey aw naqci maain ama meel biyuhu isugu soo ururaan wa fiihimaa labadaa xadiidee dambena waxaa ku sugan dacfun dacfi baa ku sugan naqci maagana waxaa lagu fasiray waa mujtamaculmaa waa meelaha biyuhu isugu soo ururayaan sida balliyada ama harooyinka iyo jidhaamaha iyo haddii aa laba kuu roon yahay waraha iyo meelaha biyuhu waxa weeye ay isugu yimaadaan qaala wuxuu uhi wa akhraja wuxuu soo saaray aabaraaniyu abaraani annahya reebis buu soo saaray can qadaa'i lxaajati xaajada in lagu guto la yska reebay taxta alashjaari dhiraha hoostooda dhiraha almuhmirati midhaysatay iyo wa dafati nahri webiga dhinaciisa webiga aljaari soconaya min xadiidi ibni cumara xadiidka ibni cumar isagoo abuu soo saaray bisanadin daciif sana daciifa ayaanu ku soo saaray qadaa'i lxaaja nusqadaha qaar baa siyaadinaya qaarkoodna kuma taalo annahya can taxta alashjaari almuhmira baa nusqadaha ku taala qaarkood baa qadaa'i lxaajada ku siyaadiyey axaadiidtan haddii aynu eegno xadiidkaa hore muslim baa wariyey waay kuwan dambe laakiin sidaa sheekhuba uu sheegayo dacfi baa ku sugan dacfi ayaa ku sugan oo xadiidkaa hore ee haddii aynu soo qabanno mucaad abu daawuud iyobaa wariyey sanadkiisa waxa weeyaan waxa ku sugan nin la yidhaahdo abu saciid alximyari majhuul inuu yahay ayay ahlulcilmigu sheegeen waay waata kale mucaad ibnu jaballa waxba kama maqalo halkaana inqiaac baa ku sugan markaa xadiidku waa daciif weeye xadiidkaa ibnu cabaas marka la eegana ibnu lahiica cabdillahi ibnu lahiica aynu hore usoo marray baa ku sugan laakiin cabdillahi ibnu mubaarak baa ka warinaya halkan cabaadiladu waxay ka wariyaan ahlulcilmiga qaar baa quweeya waay haddii taasi laba xambaari lahaa ama layskaba xamili lahaa cillo kalaa ku sugan oo nin aan la magacaabin baa sanadkiisa ku sugan sida awgeedna sanadkiisu waa daciif xadiidka u dambeeya ee ibnu cumar sanadkiisu waa daciifun jidda waayo nin furaat ibnu saaib la yidhahbaa sanadkiisa ku sugan ninkaasina waa matruuk bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waay arrimaha markaa xadiidtani marka laysku soo wada duduba ay sheegaysaana waa lix meelood ayaa la yidhi ha laga ilaaliyo xaajo gudashada waa waddada ay dadku marayaan iyo harhkooda meelaha ay dadku u soo aroorayaan meelaha biyuhu ay ku kulmaan iyo waxa weeyaan dhirta midhaysatay hoostooda iyo webiga soconaya dadku ay ku intifaacayaan ay biyaha ka cabayaan dhinaciisa labadaa hore xadiidkaa muslim baa sheegaya oo dee xadiidka ku soo arooray waa saxiix weeye waxaanay arrintaasi keensanaysaa in la yska ilaaliyo oo arrintaa in la sameeyo ay xaaraan tahay waxaana rasuulku ka warramay sala allahu calayhi wasalama arrimahaasi inay soo jiidayaan dadku inay dhibsadaan oo qofkii sidaa sameeyey markaa nacdalaan oo qofku markuu waddadii nijaas dhigo waxaa dhici karaysa dadkii inay jiidhaan oo dabadeetana uu nijaaseeyo waxaa dhici karaysa in haddii allaba kuu roon yahay urba uu ku dhibo markaa dabadeetana dadku ay habaaraan qofkii sidaa sameeyey ya wa kadalika hadhkooda hadhkana loogama jeedo hadh oo dhan loogama jeedo baraarug halka ah sida ahlulcilmigu ay baraarujiyeen hadh oo dhan loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa hadhka dadku had iyo jeer ay hadhsadaan ay hadh ka dhigtaan ma aragtay geedka hadhaca ah ee dadku ay usoo hadh tagaan ay usoo hadh doontaan ee ama ay seexdaan ama ku nastaan ama cadceedda waxa weeyaan ma aragtay ay isaga dhigaan ayaa looga jeeda hadh oo dhan loogama jeedo ya oo wixii hadh la odhan jiray ama hala hadhsadaa ama yaan la hadhsana ka ilaali maaha macnuhu waa geedkay dadku hadhsadaan taana waxa u daliila fii dhillihim idaafada hadhkii dadka loo idaafeeyey dadkaa loo idaafeeyey ma garanaysa marka waa hadhay dadku ku intifaacaan oo ay fadhiistaan oo ay isticmaalaan weeye waa tahay arrimahan kale axaadiidtani sida raajixa ma sugna ase ahaate eh macnaha guud baa laga qaadanaya oo meelaha noocan oo kale ah in saxarada iyo wixii la mida lala tagaa waxay noqonaysaa dadkii oo la dhibayay noqonaysa dhib bay keenaysaa dee dadka in la yska dhibaana ma banaana laa darara walaa diraar baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahayna wuxuu yihi waladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina marka mar haddii arrimaha ay ka dhalanayso dadkii in la dhibaa oo dhibi ay ka dhalanayso maya laba samaynayo waa la iska daynaya waa ta kale eh meelaha noocaasa in saxarad iyo wixii lamida la dhigo waa bidhaan xumo ka hor imanaysa nadaafadii sharcigeenu ina farayey iyo nasaahadiisii waa ta kale arrintaas waxay sabab u tahay xanuunada iyo waxyaabaha caynkaasi inay faafaan ayay sabab u tahay marka aadaabta waxaa ka mid ah marka cinda qadaa alxaaja in meelaha caynkaasa iyo wixii la macno ah ee dhib ay dadka ku keenayso in lagu xaajo gutaa in la iska ilaaliyo qaala wuxuu ihi wacan jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam idaa taqawaa idaa taqawaa marka ay saxaroonayaan alrajulaani labada nin yani labada qof falyatawaara ha iska qariya kullu waaxidin mid la arko oo minhumaa labadaa ka midi can saaxibihi saaxiibkii ha iska qariyo walaa yataxadahaan ayaanay sheekaysanina fa ina allaha maxaa yeele ilaahay yamqutu wuu cadhoodaa calaa dalik arrinkaa waxa weeye dadka wuu uga cadhoodaa arrinkaa ilaahay wuu neceb yahay jala wacala ha alla jala wacalaa arrinkaa wuu neceb yahay maqtiguna waa ashaddu lgadab qaala wuxuu ihi rawaahu waxa wariyey oo wasaxaxahu saxiixiye ibnu sakani wa bnu lqaطaani iyo ibnu lqaطaan wa huwa isagu macluulun waa mid cilaysan weeye waa mid cillo markaa u saaxiiba waayahay xadiidkan markaa muraadka sheekhu markuu yidhi rawaahu wasaxaaxu ibnu sakan sida uu ibnu ibnu daqiiq alciid ba ilmaamka ku sheegayo waxay u badan tahay muraadkiisu inuu yidhaahay rawaahu ibnu sakan ibnu sakan baa wariyey wasaxaaxu ibnu lqaطaan ibnu lqaطaanna wuu saxiixiyey xadiidkuna sidaa sheekhu uu sheegay waa macluulo waxaa ku sugan nin la yidhaha hilaal ibnu ciyaad waana majhuul ninkaasi ciladaasi way ku sugan tahay oo waa cillo weyn oo xadiidka ku sugan cilooyin kalena ahlulcilmiga qaarkood way sheegeen oo waxaa ka mid a inuu idiraab jiro idiraab baa markaa jira xagga sanadkiisa matnigiisa qudhiisana markaa idiraab baa ku jira markaa xadiidku inkastoo bacdi ahlilcilmiga ka midi ay quweeyeen waxa weeye waa daciif xadiidku weeye markaynu usoo noqonno macnaha uu sheegaayo laba arrin buu xadiidku sheegaya kow labada nin labadii dumar ahaana waa la mid marka had iyo jeer ragga la sheegaayo inta badan cidda lala hadlaya rag ahayd laakiin dee dumarkuna wax daliil loo hayo mooyaane iyaguna xukunkaa ragga way la wadaagayaan marka laba arrin buu xadiidku sheegaya arrinka koobaad labada qof ee xaajo gudanaya inaanay cawradooda markaa eegin oo aanay istaawan arrinta noocaasina adilo kalaa sheegayso ama qof labada qof a xaajo gudanayaan ama yaanay xaajo gudanayne dee qof inuu qof cawradiisa eego qof kale cawradiisa inuu eego waxa weeye ma banaana axaadiidta sheegaysana kitaabkii hore riyaadka kitaabkii umuurta manhiyaadka waa inagii ku soo maray wixii laga soo reebay uun mooyaane waay masalada labaad ee uu sheegayaa waa iyaanay wada hadlin arrinta ku saabsan ma la hadlayaa marka xaaje gudashada lagu jiro ma la hadli karaa ta noocaasa iyada wax diidayaa ma jiraan xadiidkana waa daciif wax kaloo saxiixoo diidayaana ma jiraan waanay soo aroorto meelaha qaar way ku soo aroortay in lama hadli karo marka arrintaa lagu jira haddii hadalka loo baahdo qaala wuxuu ihi wacan abi qataadata radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam laa yumsikanna yaanu ku qabanin oonu ku qaban axadukum midkiin dakarahu cawradiisa biyamiinihi midigtiisa walxaal huwa isagu yabuulu uu kaajayo walaa yatamasax yaanu iskaga masixinna min alkhalaa'i khalaaga yaanu iskaga masixin khalaaga hadda suuligii loogama jeedaa wixii soo baxayay qudhiisii baa looga jeedaa biyamiinihi midigta yaanu iskaga masixin oo macnii midigta yaanu ku istinjoon haa oo haddii biyo la isticmaalayana midigtiisa yaanu markaa cawradiisa ku maydhin haddii dhagaxiyo qoriyo wax la mida la isticmaalayana intuu dhagaxa ku qabta yaanu waxa weeye saa u marmarin walaa yatanafas yaanu kuna neefsanin fil ilaa weelka dhexdiisana yaanu ku neefsan muttafaqun calayh wallafdu limuslimin lafdigana muslim buu u sugnaaday xadiidkana ikhwaani aadaabta qadaa ulxaaja bar ka mida laga qaadanayaa qofku midigtiisa yaanu ku qaban marka dakarkiisa ama xubinkiisa taranka rag iyo dumarkuu doono ha ahaado arrintaasina waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa litakriimi ilyamiin waa gacanta midigoo la sharfayo daraaddeed hase ahaatee ma marka qofku uu kaajayo maxaaladaasuun baanu ku qabanahayn mise mar walba bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen marka uu kaajayuun baanu ku qabanahayn ayaa xadiidkay ku soo aroortay wahuwa yabuulu lafdiga bukhaarina idaa baala axadukum falaa ya'khudana dakarahu biyamiini sidaasaa ku soo arooray alimaamu lbukhaarina sidaasuu rajaxaa xaaladda la diidayaa inay tahay uun xaaladda uu kaajayo waay bacdu ahlilcilmina waxaabay yidhaahdeen maya marnaba kuma qabanayo waayo xaaladdu qofku kaajayo ee uu u baahan yahay inuu gacantiisii ku qabto haddii loo diiday xaaladaha kale in loo diidaana waa min baabi alawlaa walaxra laakiin sida raajixii waxaad mooddaa wallahu aclam inay tahay sida alimaamu albukhaari iyo kayrkiiba ay mareen waay nahyiga noocaasana ahlulcilmiga badidoodu waxay ku xambaarayaan inuu yahay nahyu tanziih inuu yahay oo litaxriim aanu ahayn waayo waxay idhaahdeen waa min baabi alaadaab watawjiih walirshaad ha ee in laysku laaziminaayo ama layska xarimaayo ma aha waxyaabaha xoojinaya madhabka jumhuurkana waxaa ka mid a xadiidkaynu soo maray ee hal huwa ilaa badcatun minka oo xubin kaa midahuun sheegaayay dakarku ayaa ka mid ah markaa mar hadduu xubin kaa mida yahay yani sida xubnaha kaleba aada ugu taaban karta aada ugu taaban kartaa laakiin xaalada gaarka ah ee xadiidkaasi ku soo arooray maya weeye taasi waa mas'alo masalo labaadoo xadiidku sheegayaa walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi midigtiisa yaanu ku istijoono midigta ku istijoon maayo ee bidixda ayuu ku istijoonaya haddii haddaba dhagaxyo wax lamida uu isticmaalayo muxuu qofku yeelayaa ilaan labadii gacmoodba uu u baahan yahay oo midna inuu qorigii ama dhagaxii ku qabto midna xubintii uu ku qabto ayuu maaragtay oo deeta ismarmaryo ayuu u baahanaya muxuu yeelayaa haddii layidhi yaanu midigta iskaga masixi wuxuu yeelayaa hadduu biyo ku istijoonaayo dee ishkaal ma leh oo biyihiibuu ku shushubayaa bidixdiina waxa weeye nijaasta ayuu iskaga maydhay hadduu dhagaxyo wax la mida ku istijoonayana dhagaxii intuu midigta saa ugu qabto haddii uu ka maarmi waayo hadduu bidixdoo keliya markaa arrintaa ku dhammaysan karayo bidixdunbuu dee uu isticmaalaya hadduu laakiin midigtii ka maarmi waayo si nijaastii uu isaga gooyo akhar sidaa intuu dhagaxa ugu qabto oo uu dhaqdhaqaaqiyo waxaa ka joojiyo ayuunbuu waxa weeyaan maaragtay bidixdana haddii alaba kuu roon yahay ku qabanayaa cawradii oo dabadeetana uu nijaasta sidaa kaga biinaya wallahu aclam masalada ku saabsan walaa yatanafas finilaa weelkii wax ku cabaayey qofku yaanu ku neefsan insha allahu tacaala xadiidka qeybtaa dambe uu soo celin doonaa halkeeda ayaynu ugu tegi doonaa waaya qaala wuxuu ihi wacan salmaana salmaan waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu ihi laqad nahaana wuxuu naga reebay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam an nastaqbila inaanu ku qaabilo inaanu markaa la qaabila alqiblata qiblada bikaa'iطin saxara aw bawlin ama kaadi aw an nastanjiya ama inaanu ku istinjoonno bilyamiini midigta aw an nastanjiya ama inaanu ku istinjoonno biaqala wax ka yar min halaaثati axjaarin saddex dhagax aw an nastanjiya ama inaanu ku istijoonno birajiici saala w cadmin ama laf rawaahu muslimun muslim baa wariyey arrinta ku saabsan istiqbaalu lqiblati bikaa'itin aw bawlin istidbaaruha aw xadiidka soo socdaynu ku arki midigta in lagu istijoodana xadiidkii hore ayaynu ku soo aragnay saddex dhagax in lagu istijoodana waynu arki doonnaa rajiic iyo cadmi labada midnaba inaan lagu istijoonnaa iyadana waynu arki doonnaa hada alxadiidna ikhwaani wuxuu lahaa sababulwuruud oo waxaa soo arooray mushrikiinta qaarkood ayaa ku yidhi saxaabigaa salmaan abu cabdilaahi alfarisi radia allahu canhu ardaah waxay ku yidhaahdeen qad callamakum nabiyukum sala allahu calayhi wasalama kula shayin xata alkhiraa'a rasuulkiinnu wuu idin baray wax kaste maca alkhiraa'ada ayuu idin baray alkhiraa'ana bitakfiifi raa waa ismu lihay'ati alxadath yani sida waxa weeye loo saxarooda iyo maaragtay sida xadadku qofka uga imanaya iyo waxyaabahaasi ayay magac u tahay marka macnuhuna waxa weeye sida loo xaajo gudanayaiyo aadaabteeda ayuu idin baray baa macnuhu noqonaya waxaana laga keenay min alkhiraa oo alkhiraa waxa la idhaahdaa waxaa xagga dambe qofka xaggiisa dambe ka soo baxo ayaa la idhahdaa yani saxarada ayaa la idhahdaa markaasuu saxaabigu yihi ajal ha wuuna baray ha xataa khiraa'ada wuuna baray markaasuu arrimahaa sheegay saxaabigu radia allahu canhu wa ardaah qaala wuxuu ihi walisabcati toddobada waxa u sugnaaday min xadiidi abi ayuuba xadiidka abi ayuub xaala uu yahay radia allahu canhu ee laa tastaqbilu waxaa fiicnaan lahayd marfuucan inuu raacyaalka laa tastaqbiluuna rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalama laa tastaqbiluu hala qaabilina alqiblata qiblada hala qaabilina bikaa'itin saxara hala qaabilinoo xaggeeda hawla jeedsanina walaa bawlin kaadina ha la qaabilina walaakiin ha yeeshee shariqu bariyaysta oo xagga bari la qaabila aw garibu ama galbeedaysta toddobada ayaa wariyey buu leeyahy toddobadaasina waa macruuf aniga nusqadan wuxuu u qorayaa walaa tastadbiruuha buu raacinaya hauna daba jeedinina marka lafdigaasina riwaayaadka qaar ayuu ku soo arooray lafdiga halkan sheekhu markaa uu sheegayna oo lafdiga abi daawuud oo walaa tastadbiruuha aanay ku jirin waaya xadiidku markaa sida aynu meelo kaleba ku aragnay wuxuu lahaa haddii alaba kuu roonyay tatima ayuu lahaa qaala abuu ayuub faqadimna ashaama fawajadnaa maraaxiida qad buniyat naxwa alkacba fananxarifu canha wanastakfiru allaha caza wajal wuxuu yidhi shaam baanu tagnay xaggaa iyo shaam markii la furtay waxaanu markaa la kulannay buu yidhi suuliyo xagga kacbada loo dhisay dabadeeta waxaanu samayn jiray waanu ka baydi jirnay markaanu suuliyada galleenu isticmaalayna xagga kacbada ama qiblada inaan u jeedsanno waanu ka baydi jiray ilaahayna jala wacalaa dembi dhaaf baanu weydiisan jiray buu leeyahy walaalayaal xadiidkan kii horena wuu sheegayaa waxaa laga qaadanayaa adab muhiima oo ka mida adaabta loo xaajo guto waa inaan waxa weeye qiblada loona dhabar jeedin waxa weeye lana qaabilin marka la xaajo gudanayo waa tahay haddaba maxaa la samaynayaa shariqu aw garibu xaggaasaa loola jeedsanaya ama xagga ah cidda markaa rasuulku uu kula hadlaayey sala allahu calayhi wasalam walaakiin shariqu aw garibuuna waxay ahayd cidda qibladu waxa weeye reer madiino qibladu ay kasoo xigtay xaggaa koonfurta markaa qibladu markay koonfur ka soo xigto hadday xaggaa galbeed u jeedsadaan iyo hadday xaggaa bari u jeedsadaanba dee qibladii ma qaabilayaan waxaa la mid a cidda qibladu ay xaggaa waqooyi ka xigto sida inagoo kale qibladii waxay naga xigtaa waqooyi sidaa awgeed xaggaa haddaynu ujeedsanno ama xaggaa dee qibladii waxa weeye ma qaabilayn laakiin dadka qibladu ay ka xigto bari ama galbeed ay ka xigto dee iyagu waxa weeye ujeedsan maayaane xagga kale labada dhinacee kale ayay qaabilayaan weeye xikmadduna waxay tahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa markaa la ikraamayaa oo la sharfayaa qibladaasi loo tukado salaada iyo cibaadada lala qaabilo ayaa la ikraamayaa oo la sharfayaa waay masalada haddaba muhiimka ah ee ku sugani meesha waxay tahay in qiblada lala qaabilo ama loo dhabar jeediyo xaaladaasi xukumkeedu waa maxay ahlulcilmigu aqwaal badan bay ku leeyihin bacdu ahlilcilmi waxay qaataan xadiidkan nahyigan ay qaataan nahyiguna waa litaxriim bay leeyihiin xaalad kaste xaaladda dhismaha iyo xaaladda banaanka labadaba waa muxaram bay idhahdeen waay xadiidkan iyo wixii la macno ah ayaanay markaa waxa weeye xadiidta kale ka hormariyeen bacdu ahlilcilmina waa sida maalik iyo imaamu shaafici iyo jamaaco kaleo ahlulcilmiga ka mida ay mareen sida imaamu lbukhaariye waxay leeyihiin arrintaasi waa muxaram laakiin waxay muxaram tahay xaaladda fadaaga iyo meesha bannaan qofku uu joogo ama marka dhismaha uu ku jiro suuliyada la dhisay iyo wixii la mid ah xaaladdaa dhib male taana waxay markaa u deliishadeen xadiidkii cabdilaahi bnu cumar ee uu tilmaamayay guriga xafsaan koray dabadeeta rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo xaajadiisii gudanaya oo u dhabar jeediye xagga kacbada xaggaa shaamna markaa u qaabilay ayaan arkay buu ihi xadiidkaasina bukhaariga iyo muslimkuu ku yaalla waxaana fiicnaan lahaydba sida ahlucilmi kale ay sameeyeen ee cimdaa qudhiisa aynu ku soo marray xadiidkaa sheekhu inuu kan ku xigsiyaa fiicnaan lahayd si markaa looga hadlo sida labada xadiid la isu waafajinaya iyo ahlulcilmiga kala qaatay ee qaarba ay xadiid qaateen si waxa weeye loo caddeeyo weliba xadiid kalena way ku soo aroortay oo xadiidu markaa jaabira ayay ku soo aroortay oo wuxuu odhanayaa waxaan arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalama uma ra'aytuhu qabla mowtihi bicaamin yabowlu mustaqbila alqibla isagoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam bowlayo xagga qiblada u jeeda intaanu dhiman sanadun ka hor ayaan arkay buu yidhi marka labadaa xadiidna waxay tilmaamayaan waxay ku xambaareen ahlulcilmigaasi marka dhismaha xadiidkaa horena wakhtiga meesha bannaanka ayay ku xambaareen qowlkaasina waa qowl qawiya weeye isaga qudhiiso bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihin arrintaas way bannaan tahay ba dhismaha iyo meeshii kaleba way bannaantahy badh ahlulcilmiga ka midina waxay idhaahdeen maya eh ama dhismaha lagu jira ama yaan lagu jirin arrintaasi waa makruuhun oo muxaram gaadhi mayso muxaram inaanay gaadhayna waxa u daliila ficilkaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ayna tusinaya yidhaahdeen aqwaashaa waxaad mooddaa inuu ugu xoog badan yahay wallahu aclam qowlka sheegaya in arrintaasi makruuh tahay waayo mar hadday rasuulkii ka soo aroorto weliba laba jeer ay ka soo aroortay nahyigaa taxriim laguma xambaari kare waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay litanziih ficilkaa rasuulkuna wuxuu noqonayaa markaa libayaani iljawaas arrinkaas inaanay muxaram ahayn ayuu waxa weeye caddaynaya jamaaca ahlulcilmiga ka mid aana sidaa ku tegey waxaanaynu markaa uga baydhnay qowlkaa ahlucilmi badan ay ku tegeen ee dhismaha iyo meesha bannaan kala qaadaya leanna xadiidkaa dambe ee jaabir abu daawuud iyo tirmidiyi baa wariyey waana xadiid markaa sugan sida daahirka ah meel waxa weeye dhismaa may ahayn meel dhisma ah sida daahirka ka ah waxa weeye may ahayne biduuni waxay ahayd marka sidaasoy tahay qowlkaa kala qaadaya dhismaha iyo meesha bannaan iyo qowlkaa odhanaya mutlaqanba waa muxaram labadaa qowl qudhoodu waa laba qowl oo quwadooda iyo awooddooda iskale weeye wallaahu aclam si kastana ha ahaatee waxa weeye qofku inta uu ka taxarusi karayo iska ilaalin karayo inuu iska ilaaliyo ayaa wanaagsan mar haddii nahyigaasi ku soo arooray culimo badanina weliba nahyiga ay sidiisa ku qaateen inuu qofku inta uu iska ilaalin karayo iska ilaaliyo wanaagsan oo aanu iska dhay fudaydsan oo aanu iska odhan markaa waa iska makruuho xab ma laha qaala wuxuu yihi wa can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha e ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi man ataa qofka yimaada alghaa'ita meesha markaa uu ku xaajo gudanayo qofka yimaada falyastatir ha yasasturo rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiidkani waa xadiis daciifa weeye marka koobaadbana xadiidu caaisha ma ahe waa xadiidu abi hurayra weeye abu daawuud iyobaa markaa wariyey waana xadiidu abi hurayra sidaa ogeed sheekhu inuu yidhi can caaishata inuu yidhi waa wahmi iyo ismoodsiis weeye sanadkiisa haddii loo noqdana xadiidka waxaa ku sugan nin la ydhaha waxa weeye xuseyn alximyari ayaa sanadkiisa ku sugan ha oo waxa weeye majhuul lagu sheegay ayaa sanadkiisa ku sugan waxaa kaloo sanadkiisa ku jira abu saciid alxumraani nin la yidhaahdo waxaa la ysku hayaa ma saxaabiba mise ma aha ayaa isagana la ysku khilaafsan yahi markaas sida raajixa xadiidku intana uu ka dheeraa xadiidku waa xadiis daciifa weeye alxaafid ibnu xajar isagu meelaha qaar waxa weeye xadiidka uu taxsiiniyo kitaabkiisa fatxulbaariga la idhaahdo xasan buu ku xukumay ha ha yeeshee kitaabkiisa kale la ydhahdo talkhiisulxabiirka la idhaahdo ayuu ku daciifiyey markaasaanu hagaagsanyi uu daciifiyey xadiidku waxa uu tusayaana wuxuu noqonayaa qofku marka uu dee xaajo gudasho u baxayo inuu isasturo haddii meel bannaan ay tahayna ha durko ilaa uu dadka ka qarsoomayuu ka yaro fogaanayo haddii kaloo ay dhismo tahayna inuu dhismaha galo oo albaabka soo ceshado ayaa ku filan qaala wuxuu ihi wacanha ay wa can caaishata waxaa laga wariyey ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa kharaja marka uu ka soo baxo min alghaa'iti ghaa'idka markuu ka soo baxo ghaa'idka hadda waxaa looga jeedaa makaankii lagu xaajo gutay marka uu ka soo baxo haa qaala wuxuu odhan jiray khufraanak ey ikfir ilaahay ou dhaaf khufraanaka dembi dhaafistaada ilaahu noogu dhaaf ama as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khufraanaka dembi dhaafkaagaan ku weydiisanaya markaa ficil xadfan ayaa lagu nasbiyey sida qur-aankaba ay ugu soo aroortay khufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir oo loo soo qadaraya ee actinaa wamnaxnaa khufraanak ilaahay ou markaa dembi dhaafkaaga nasiif qaala wuxuu yidhi akhrajahu lkhamsatu shantaa soo saaray wasaxaxu abuu xaatimin abuu xaatimna wuu saxiixiyey iyo walxaakimu xaakim baa saxiixiyey sidaasaa alxaafid ibnu xajar uu sheegay labadaa sheekh inay saxiixiyeen waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu nawowi iyo ibnulmulaqin alxaafid ibnu xajar qudhiisuna wuu saxiixiyey alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey markaa inkastoo qaar ay daciifiyeen haddana sida raajixa ah xadiidku waa xadiid saxiixa weeye waxaana markaa uu tilmaamayaa dikriga la akhriyaayo marka laga soo baxo suuliga marka aad ka soo baxdo ayaad odhanaysaa khufraanak haddaanay meel dhismaba ahayna meel iska bannaan ay ahayd meesha aad ku xaajo gudatayna halkaa aad ku xaajo gudatay markaad ka faaruqdeed ka dhaqaaqdo ayaad khufraanaka odhanaysaa waaya waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan munaasabadu maxay tahay cillooyin kala duwan bay sheegeen waxaad mooddaa inay ugu daahirsan tahay wallahu aclam cillada uu ibnulqayim oo kale sheegay oo wuxuu tilmaamayaa qofka jidhkiisii markii uu ku nafisay infadalaadkii iyo wixii ku jira ee markaa cunaya ama dhibayey uu ka yimi oo culayskiisii uu ka fududaaday ee ilaahay jalla wacalaa taa uu ugu nicmeeyey ayaa qofka waxa weeye wuxuu markaa xasuusanayaa dunuubta cuslaynaysa ee qalbigiisa haddii aan laba kuu royo cuslaynaysa ee dhibaysana inuu ilaahay jala wacalaa ka dhaafo oo uu ka fududeeyo marka waa tadakuru bishayi waa tadakuru shayi bishay shaygii shay kale in lagu xasuusto weeye shaygii ayaa shay kale lagu xasuusanaya cilooyin kalena ahlucilmiga qaarkood way sheegeen si kastaba cilladu ha ahaatee ilaahay baa oge waa in dikrigaa aynu akhrisanna uun dikrigaasoo keli un baana marka laga soo baxayo suuliga ama laxaajo guta ku asaxay ama dikriga kale odhanaya alxamdu lilaahi aladii adhaba cani ladaa wacaafaani dikriga sidaa odhanaya isagu ma asixin ibnu maaja ayaa wariye waana xadiid daciifa ismaaciil ibnu muusa nin laydhaa albasri uma almaki ayaa sanadkiisa ku jira ninkaasina waa daciif weeye sidaa awgeed laguma camal falayo alkhulaasa markaad sii gelaysana bismi llah dhe ducadiina akhriso markaaad ka soo baxdana kufraanaka dheh wabas qaala wuxuu ihi wacan ibni mascuudin cabdillahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala inuu yihi ata nabiyu nabigu wuxuu yimi sala allahu alayhi wasalam alghaa'ia ghaa'idkii buu yimi yani meeshii waxa weeye uu ku xaajo gudanayey buu yimi waay meeshuu ku xaajo gudanayey ayuu yimi ghaa'idkuna waa alardu lmudma'inatu liqadaai alxaaja waa meesha xaajada lagu gutaa waxa weeye asal ahaan laydhaah waxaan qofka ka soo baxayna ghaa'id waa laydhaah fa amaranii wuxuu i faray an aatiyahu inaan u keeno bihalaathati axjaarin saddex dhagax fa wajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax baan helay walam ajid ma helin haalian mid saddexaad ma helin fa aataytuhu waxaan u keenay birawhatin saala ayaan u keenay fa akhadahumaa wuu qaatay labadii dhagax wa alqa rawhata saaladiina wuu tuuray wa qaala waxaanu idhi haadaakani rigsun waa qoron weeye lafdi kalen rijsun baa kusoo arooray akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa soo saaray zaada axmedu axmed wuxuu kordhiyey wataara qudni iyo taara qudni i'tinii iken bikayriha kayrkeed iken saaladan waxaan ahayn iken ziyaadada markaa dambena dacfi baa ku sugan xadiidkan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa alistinjaau bilaxjaar in dhagaxyaan waxa weeye lagu istijoonayo oo arrinta noocaasi ay bannaantay sida biyo loogu istijoon karo ayaa dhagaxyaana loogu istijoonaya dhagaxyaantaasina sida axaadiistu ay tilmaamaysa saddex inaanay ka yaraanin weeye sida jamaaca ahlulcilmiga ka midii ay ku tageen waa inaanay saddex ka yaraanin si meeshiina ay u nadiifiyaan haddii markaa meesha ay ku nadiifoobi weydo saddexdaa dhagax waa laga siyaadin karaayoo maaragtay in ka badan baa la marinaya ha yeeshee in witri lagu dhammeeyo ayaa fiican sida axaadiistaba ku soo aroortay oo maaragtay shan iyo meelaha laga dhigo ka badan haddii loo baahdo toddoba oo kale la gaadhsiiyo waay sidaasoo kale sida saxiixa ah haddii dhagixi uu yahay tusaale ahaan dhagax weyn oo saddex dhinac leh oo uu qofku waxa weeye saddex jeer marba dhinac uu iskaga masaxo way ku filan tahay oo waa kifaaya weeye sida raajixa way ku filan tahay sababtoo ah haddii dhagax roon uu yahay oo dee la kala jebiyo oo uu saddex meelood u kala dhaco oo dabeetana saddexdaa midba aad mar isticmaasho dee inay kaa gudayso waxa weeye waa maaragta hadalkama taagna soo maha wax hadaloo ka taagani ma jiro haddaad intaad isticmaashood halkaa ku tuurto qof kale dabadeetana uu yimaado oo dhinacaad iska marisimo oo dhanka kale uu iska mariyo iyadana inay arrintaasi u bannaan tahay hadal iyo muran kama taagna maqsuudkuna waxa weeye waa in meeshii la nadiifiyo oo la daahiriyo weeye sidaa awgeed saddex jeer hadduu isku masaxo ya oo saddex dhinacoo mid waliba daahir uu yahay uu iskaga masaxo maqsuudkii uu xasilayaa weeye waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya alrawth inaan lagu istinjoonahayn xadiidkii horena waynu ku soo maray rawthkana waxaa looga jeedaa waxyaabaha xayawaanka gaar ahaan kuwa qoobab kale sida dameeraha iyo waxyaabaha noocaas ah ayaa markaa saaladooda ayaa la yidhaahdaa rawth marka iyadana lagu istijoon maayo waa tahay qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam naha wuxuu raaba an yustanjaa in lagu istijoodo bicadmin laf in lagu istijoodo aw rawthin ama saalo lagu istijoodo wa qaala waxaanuu yidhi innahumaa labadoodu laa yutahiraani waxba markaa tahiri maayaan rawaahu taaraqudniyu wa saxaxahu taaraqudni baa wariye waanu saxiixiyey hase ahaatee xadiidka markaa dacfi baa ku sugan dacfi ayaa ku sugan ee dacfi ha ku sugnaaday intaa hore ee inaan lagu istijoonayn cadmi oo lafa iyo rawthin oo saalo ah shawaahid kaleoo qaarkood aynu soo marray baa iyada u sugan oo u markhaati kacaya laakiin intaa dambe innahumaa laa yutahiraani cillada noocaas ah iyadu shaahid male sidaa awgeed waxa weeye daciif wey sababta aan cadmiga iyo rawthka loogu istijoonahayn xadiid kalaa rasuulku ku sheegay sala allahu calayhi wasalam cillada oo saxiixa oo rasuulku habeenkuu jinka u tegay ee qur-aanka uu ku akhriyey sahay bay weydiisteen marka wuxuu u sheegay wixii laf ah bisinka waxa weeye loo qabtay gowraceeda bisinka loo qabtay hilibka dabeeta laga cunay in haddii allaba kuu roon yahay ilaahay jalla wacalaa dadka jinka ah ee mu'miniinta hilib u saaray marka walaalaheenna jinkaabaa ilaahay hilib u saaraya sidaa awgeed dee in lagaga istijoodo o laga nijaaseeye maaha saalada xoolaheennana waxaa calaf iyo daaq iyo baad looga dhigayaa xoolaha jinka aynu walaalaha nahay markaa xoolahooda marka cilladu waa taa weeye kadalika wixii haddii allaba kuu roon yahay aan dee nijaasta jarahayn nijaasta wixii aan jarahayn lagu istijoon maayo waxaa kaloo ahlulcilmigu halkaa ay ka istimbaadeen oo ay kala baxeen waxyaabaha bani aadamku ay u baahan yihin ay isticmaalayaan sida cuntooyinkooda iyadana laguma istijoonayo waayo cuntadii jinka haddii la yidhi yaan lagu istijoon tii bani aadamkuna iyadana laguma istijoonayo kadalika cuntada xoolaheennu ay u baahan yihin ay cunayaan iyagana markaa lagu istijoon maayo waayahay si kastaba ha ahaatee waxyaabaha lagu istijoon maayo waxaynu ilaa hadda haynaa biyo in lagu istijoodo waa muttafaqun caleyh halkaa dhig dhagaxyaan in lagu istijoodo iyadana halkaa dhig labada ma la israacin karaa insha allah xadiista soo socota ayaynu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala hal masaluun baynu intaa raacinayna masaladaas waxa weeye dhagaxyaanba axaadiistani ay sheegaysa in dhagaxyaan lagu istijmoodo istijmaar baa la ydhaah marka dhagaxyaantiiyo waxyaabaha la isticmaalayo istinjaa qudheedana waa la ydhaah inta badan alistinjaa marka biyaha la isticmaalaya la ydhaah laakiin marka waxyaabaha kale la isticmaalayo qudheedana alistinjaa waa la ydhaah marka dhagax garanaya waxyaabaha aan dhagaxa ahayn ma la isticmaali karaa sida raajixa ahaa wixii aan markaa rawthka iyo cadmiga ahayn iyo waxyaabaha haddii alaba kuu roon yahay la cilada ama looga qiyaas qaatay waa la isticmaali karayaa ee nijaastana jaraya sida awgeed qoryaha la isticmaali karaa marooyin iyo waxyaabo lamidoo daahir oo nijaastii jaraya la isticmaali karaa waxyaabaha noocaasa waa la isticmaali karaa weeye subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين